بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin oo bogaadiyey howlgalkii macbarka alkaraamah ee halyeygii urduniga ahaa ee uu shalay fuliyey iyo bannaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo weerarkaas oo ka dhacay urdun muxuu yahay heshiiska cusub ee ay gaadheen xukuumadda ciraaq iyo dowladda maraykanka ee caddaynaya wakhtiga kama dambaysta ah ee ciidanka saliibiyiinta ay isaga baxayaan waddankaasi muxuuse maraykanka u diidan yahay in ciidamadiisa uu kala baxo dalkaas diyaaradaha daroniska yukrein oo mar kale duqaymo xooggan ku beegsaday mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka ruushka iyo keedad shidaal oo gubanaya maxaa ka jira in qalabka difaaca cirka ruushka uu shaqada gabay dab xooggan oo ka kacay gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka oo halis gelinaya in ka badan soddon iyo shan kun oo guri iyo kumanaan qoys oo laga daadguraynayo tuulooyinka iyo degmooyinka waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee musiibada ku habsatay dadka ameerikaanka ah maxaan ka naqannaa baradhada kaalin intee la'ega iyo uga jirtaa wax soo saarka caalamka waase kuwee dalalka ugu badan ee dhoofiya iyo kuwa soo degsada qodobadaas kuwa kale xubintii wargaysyada iyo xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فاتح waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuu cubayda ayaa xalay war uu ku soo qoray bartiisa telegram waxa uu ku bogaadiyey howlgalkii uu fuliyey halyeygii urduniga ahaa ee ka dhacay macbarka alkaramah ee isku xidha dhulka daanta galbeed ee filistiin iyo dalka urdun abuu cubayda ayaa halyeegaasi ku tilmaamay mid ka mid ah geesiyaasha howlgalka duufaanta alaqsa isagoo bogaadiyey howlgalkiisa waxa uuna sheegay in howlgalkan uu muujinayo in weli uu nool yahay damiirka ummadda haliyeeyada islaamkana ay hurdada u diidi doonaan yuhuudda lagu deegaameeyey dhulka filistiin weerarkii shalay uu fuliyey haliyey lagu magacaabo maahir aljaazi ayaa allaha fadligii wuxuu rucbi ku abuuray qulubta dadka yuhuudda ah ra-iisul wasaaraha gumaystaha benyamin netanyahu oo dhacdadaasi ka hadlayey ayaana tilmaamay inay u ahayd maalin madow dhanka kale waxaa magaalada cammaan ee caasimadda urdun xalay ka dhacay bannaanbaxyo waaweyn oo ay shacabka reer urdun ku muujinayaan shucuurkooda kuna taageerayaan falkii halyeynimo ee shalay uu fuliyey geesiga iyaga ka dhashay sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa waxa ay muujinayeen kumanaan dad ah oo isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee caasimadda iyagoo u dabaaldegayay guusha uu alle ku xaqiijiyey gacanta halyeegaani ka dhashay dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar duqeyn ah waxa ay ku qaadeen magaalada casqalaan oo ka mid ah deegaanada yahuuddu ay ixtilaalka ku haystaan sawaariikh laga tuuray gudaha qidaaca ayaa ku hobtay magaalada casqalaan tanina ayaa waxay fadeexad ku tahay ciidanka gumaystaha yahuudda oo muddo kow iyo toban bilood ah ku sugnaa qidaaca islamarkaana aan xaqiijin hadafkii ugu soo duuleen qidaaca muqaawamaduna kow iyo toban bilood kadib weli ay yihiin kuwo xooggan oo tahdiid ku haya deegaanada iyo magaalooyinka ee yahuuddu xoogga ku haystaan كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen ilyas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan xubinteenna maanta ku daahfuraynaa majalada ra'yul yowm waxayna shirisay warbixin ay kaga hadlayso heshiis ay gaareen xukuumadda dabadhilifka ciraaq iyo dowladda maraykanka kaasoo caddaynaya wakhtiga kama dambayska ah ee ay ciidamada saliibiyiinta isaga baxayaan waddankaas maxayse washington uga cagajiidaysaa inay isaga huleesho waddankan wasiirka difaaca ciraaq ninka lagu magacaabo thaabit al cabaasi ayaa ku dhawaaqay in baqhdaad ay heshiis la gaartay washington kaasoo ku saabsan kabixitaanka ciidamada maraykanka ee ciraaq waxaa lagu xusay warbixinta majalladan in muddada kama dambayska ah ee uu askariga ugu dambeeya ee ameerikaanka ah ka qalab qaadan doona gudaha ciraaq ay tahay laba sano gudaheeda waana sida ay dhinacyadu ku heshiiyeen warbaahintuna uu la wadaagay al cabaasi waxa uu sidoo kale ninkan sheegay in dhinacyadu ay isku waafaqeen in howlgalkan lagu soo afjaro laba weji oo kale ah waa midda koowaad ee in bixitaanka askarta ameerikaanka ah la bilaabo sannadkan uuna socdo ilaa sannadka laba kun shan iyo labaatan halka wejiga labaadna la bilaabayo isla sannadkaas uuna socon doono misena uu soo gebagaboobi doonaba sannadda laba kun lix iyo labaatan wasiirka difaaca ciraaq thaabit al cabaasi waxa uu sidoo kale daaha ka rogay in intii uu socday heshiiskan uu maraykanku u muuqday mid aanan ku qanacsanayn muddada wasiirka difaaca maraykanka loyd aston ayaana dalbaday in muddo hal sano ah loogu daro balse xukuumadda baqhdaad ayaa ka biyadiiday arrinkaas waana sida uu sheegay wasiirkooda difaaca wadahadalladan ugu dambeyn lagu gaaray heshiiskan ee u dhexeeya maraykanka iyo ciraaq ayaa soo bilowday bishii janaay ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan waxayna xukuumadda uu hogaamiye cabdilatiif raashid mar weliba ugu baaqaysay washington in ciidamadeeda oo gaaraya ilaa laba kun oo askari ay waddanka kala baxdo walow maraykanku uu si aad ah kaga cagajiidaya arrinkaas waxaana hadda hubanti la'aan ah dhaqangalka heshiiskan iyo waxa dhici kara haddii ay xukuumadda bayden fulin weyso tan iyo markii uu maraykanka duulaankiisan ku soo qaaday waddanka ciraaq waxa uu geystay jaraa'im kala duwan waxaana ugu dambaysay ee uu caalamku la fajacay dhacdadii xadiida oo ay warbaahintu soo bandhigtay sagaal iyo toban sano kadib xilligaasoo ay askarta mariiniska maraykanka deegaanka xadiida ee gobolka alambaar ee dhaca galbeedka ciraaq ay ku dileen ilaa labaatan iyo afar ruux oo shacab ah oo ay xitaa ku jiraan carruur ay da'aadoodu ka hoosaysa saddex sano iyagoona sirdoonnada kala duwan ee maraykanka xilligaas u diiwaangeliya dadkii ay laayeen inay yihiin argagixiso doonaysa inay nafta dhaafiyaan waxaana ugu dambayn daaha laga rogay xaqiiqda dadkaas la laayay nofembar sagaal iyo tobankeedii labada kun iyo shantii maraykanka ayaana mar kale caalamka ku horfadeexoobay waxaana meesha ka baxay sheegashada beenta ku salaysan ee uu waddan weliba ugu duulee ah in nabad uu u soo dabaalinayo haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa majalladda kiyef independent waxay daabacday maqaal ku saabsan diyaaradaha daroniska yukrain oo mar kale duqeymo xooggan ku qaaday magaalooyin ay ka mid tahay belgorod ee dalka ruushka iyo keedad shidaal oo gubanaya maxaase ka jira in qalabka difaaca cirka ruushku uu shaqadii gabay sida lagu soo warramayo saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ayaa weerar ku ekeeyay xarun keed shidaal ah oo ku taalla degmada falakanovka ee gobolka belgarod ee dalka ruushka waxaana halkaas ka dhashay dab xoogan oo qabsaday taangiyada ugu waaweyn ee shidaalka waana sida dabcan uu warfidayeenka la wadaagay guddoomiyaha gobolkaasi sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyey baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta telegaraamka ayaa muujinaya xaddiga khasaare ee soo gaaray xaruntaas iyadoona uu soo muuqanayo dab xoogan oo camimay qaybaha ugu muhiimsan ee dhismahan dhanka kale guddoomiyaha gobolka belgarod ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha kiyef kadib markii ay geysteen dhacdadan ay sidoo kale fuliyeen weeraro ay ku qaadeen ilaa saddex tuulo oo iyagana ku yaalla isla gobolkan waxaana jira sida uu sheegay khasaare soo gaaray dhismayaal fara badan oo ay dadi degganaayeen walow uusan sheegin jiritaanka dhimasho iyo dhaawac waxay ugu dambeyn xukuumadda moscow caddaysay in dhulka ay soo dhigtay ilaa afar iyo toban diyaaradood kuwaasoo ay ku sheegeen inay yihiin kuwa ay kiyef u soo dirtay inay howlgalkan fuliyaan balse ay u suurageli weysay in dib ay ugu laabtaan halkii ay ka soo duulaan tageen waxay markan gacanteedu soo qabanaysaa majalladda washington post waxay daabacday maqaal ku saabsan dab xooggan oo ka kacay gobolka californiya ee dalka maraykanka kaasoo ilaa hadda halis ba-an ku haya in ka badan soddon iyo shan kun oo guri iyo kumanaan qoys oo laga daadgureeyey tuulooyin iyo degmooyin halkaasi ka agdhow waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu dab xooggani ka kacay buraha san bernandion ee gobolka californiya dadkii halkaas laga daadgureeyey ayaana hadda xaalado nololeed oo kala duwan waxa ay ku wajahayaan gobollada kale ee waddankan dabkan ayaa si xawli ah saacadba saacadda ka dambaysa waxa uu ugu sii fidayaa qaybaha koonfureed ee gobolkan waxaana inta hadda la qiyaasaya uu baabi'iyey dhul ka badan ilaa toddobiyo toban kun oo kilomitir waana midda keentay cabsida daran ee ay xukuumaddu dadka u daadguraynayso ilaa hadda si cad looma sheegin waxa rasmiga ah ee sababay kicidda dabkan balse waxaa la aaminsan yahay inuu la mid yahay kuwii sannaddii laba kun labaiyo labaatan si aad ah u halakeeyey waddamo badan oo reer yurub ah oo uu ugu horreeyo dalka faransiiska hay-adaha kala duwan ee gurmadka maraykanka ayaa sheegay in haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto ay faraha ka bixi doonto xakamaynta dabkan dhulkana uu la simi doono dhismayaal fara badan guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan markanna idinku wareejiya dhanka walaalkan suheyb si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamul-yowm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجال waa hagaag maxaan ka naqaannaa baradhada kaalin intee la eg ayay uga jirtaa wax soo saarka caalamka waase kuwee dalalka ugu badan ee soo saara kuwa dhoofiya iyo kuwa soo dhoofsada warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir baradhadu maaha oo keliya dalag ay dad badani ku tiirsan yihiin cuntooyinkoodana qayb ka ah balse waxaa si dhibla-aana loo odhan karaa waxay ku xidhan tahay dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada waxaana ugu dambeyn noqotay cuntada ugu muhiimsan ee miiska dushiisa cuntada ugu muhiimsan ee miiska dushiisa marka laga hadlayo guud ahaan caalamka waxaa baradhada sidoo kale lagu tiriyaa dalagga afraad ee ugu muhiimsan caalamka marka laga yimaado bariiska qamadiga iyo galeeda markaan u imaano dalalka ugu badan ee soo saara baradhada ee caalamka waxaa tobanka dal ee ugu horreeyay sannaddii labada kun labaiy labaatankii ay kala ahaayeen shiinaha oo soo saaray sagaashan iyo shan milyan oo tan hindiya yukrain iyo ruushka maraykanka jarmalka bangaladesh faransiiska bakistan iyo holland hindiya oo ah dalka labaad marka laga hadlayo liiska dowladahan oo ay soo saartay hay-adda lagu magacaabo faw waxaa wax soo saarkeeda baradhada uu ahaa konton iyo lix milyan oo tan yukrain waxay soo saartay labaatan milyan halka ruushka uu soo saaray siddeed iyo toban milyan waxaana kaga hooseeya qaa'imadan dowladaha kale ah maraykanka jarmalka bangaladesh faransiiska bakistan iyo holland oo wax soo saarkeedu ahaa lix milyan kuna jirtay nambarka tobanaad liiska tobanka dale oo ka horeeya wax soo saarka baradhada ee caalamka dhanka waddamada carabta iyo wax soo saarkooda baradhada waxaa ugu horeeya masar oo soo inteejiyey isla sanadkii labada kun labaiyo labaatankii xaddi dhan lix milyan oo tan jazaa'ir oo afar milyan ah iyo maqrib oo wax soo saarkeeda uu ahaa hal dhibic toddobaatan iyo lix milyan oo tan waxaa kusoo xiga lubnaan sacuudiga suuriya suudaan tuunis cumaan iyo liibiya liibiya oo ah dalka tobnaad ee liiska dowladaha carabta ee soo saara baradhada waxaa labada kun iyo labaiyo labaatankii uu soo saaray saddex boqol kow iyo labaatan kun oo tan dowladaha caalamka kuwooda ugu badan ee dhoofiya baradhada waxaa sida ku cad tirkoob uu baahiyey mowqic lagu magacaabo trend economy waxaa tobankan waddan ee soo socda ee sanadii labada kun labaiyo labaatanka ay ugu horeeyeen dowladaha dhoofiya baradhada dalka ugu horeeya oo ah holland wuxuu dhoofiyey baradho qiimo ahaan xaddigeedu uu ahaa konton iyo shan milyan oo dollar liis ahaan waxaa kusoo xiga faransiiska oo dhoofiyey baradho lagu qiimeeyey siddeed boqol iyo afartan milyan jarmalka waa afar boqol lixdan iyo sagaal milyan qiimaha xaddiga uu dhoofiyey ee baradhada waxaa kusoo xiga kanada masar maraykanka shiinaha bakistan biljamka iyo ingiriiska dowladaha ugu badan ee soo dhoofsada ayaa iyagana waxaa sanadii labada kun labaiyo labaatankii ugu horeeyey biljamka maraykanka iyo sbain waxaa iyaguna soo dhoofsashadooda khudraddan ay ku bixiyeen lacago boqolaal milyan ah halka liiskooda tobanka dal ay qayb ka yihiin jarmalka talyaaniga masar faransiiska burtuqiiska iyo maleysiya oo ah dalka tobnaad oo qiimaha kusoo dhoofsada lagu sheegay boqol milyan oo dollar marka laga hadlayo dowladaha carabta ee dhoofiya baradhada waxaa tobanka dale ugu horeeya uu liiskooda u dhigan yahay sida tan masar oo dhoofisay sanadii labada kun labaiyo labaatankii wax lagu qiimiyey saddex boqol lix iyo toban milyan oo dollar lubnaan oo dhoofisay labaatan milyan oo dollar baradho uu ahaa qiimaheeda imaaraadka oo shan iyo toban milyan oo uu ahaa qiimaha xaddiga uu dhoofiyey sanadkaasi waxaa kusoo xiga maqrib cumaan urdun filistiin baxrayn kuweyt iyo tuunis dhanka soo dhoofsashada waddamada carabta ee ugu horeeya gaar ahaan sida ku cad nambaradii labada kun labaiyo labaatankii waxa ay kaliyihiin masar oo ahaa dalka koowaad ee soo dhoofsada baradhada waxaana uu soo degsaday xaddii uu qiimihiisa u ahaa boqol afartan iyo lix milyan oo dollar imaaraadka oo siddeetan milyan oo dollar kusoo degsaday baradhada iyo cumaan oo konton iyo kow milyan oo dollar kula soo degtay khudraddan waxaa kusoo xiga qatar tuunis baxrayn kuweyt iyo filistiin dhanka kale buug ay ugu magacdartay siyaasadda baradhada waxay haweeney u dhalatay dalka ingiriiska oo lagu magacaabo rebecca airel ay ku xustay arrimo dhowr ah oo ku aadan xiriirka dalagan kala dhexeeya arrimaha siyaasadda airel oo ka faaloota taariikhda arrimaha cuntada ayaa sheegtay in jarmalkii hore ee naasiga ay si weyn uga faa'iideysan jireen baradhada oo u ahayd cunto dhaqameed sida warka u dhigtay waxay intaa ku dartay haweeneydan in aaladii warbaahinta iyo bumbooninta naasiyiinta ay jarmalka ku magacaabi jireen inuu yahay shacabkii baradhada iyagoona u xayeysiinayay in isticmaalkeeda uu qofka astaan uga dhigayay in uu yahay shakhsi jarmal ah oo lagu aqoonsanayo jinsiyaddiisa wuxuu ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida waxaa maraykanka uu isna soo saaray tawjiihaad ku socday muwaadiniintiisa oo ugu baaqayay in ay ka faa'iidaystaan khudraddan nidaamka cunto ee dalkana lagu biiriyo ugu dambeyn xaqaa'iqda baradhada waxaa khudraddan lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah caa'ilada loo yaqaan baadanjaaniyaadka oo ay sidoo kale qayb ka yihiin yaanyada iyo basbaaska celcelis ahaan waxaa qofkiiba uu sannad kasta ka isticmaalaa baradhada soddon iyo saddex kilogaram shacabka loo yaqaan inkaan ee ameerikada koonfureed ayaa lagu sheegaa in ay ahaayeen dadkii ugu horreeyay baradhada isticmaalay ee beertay waxaana xilligaasi lagu sheegaa inuu ahaa laba boqol ka hor miilaadiga isbaanishka ayaa la sheegay in qaaradda yurub ay soo gaarsiiyeen baradhada kadib markii dowladdii sbain ay ku duushay boqortooyadii lagu magacaabi jiray astik qarnigii lix tobnaad ee miilaadiga asal ahaan baradhada oo carabigeedu yahay badaada waxaa lagala soo baxay kelimada isbaanishka ee batata sanadkii kun sideed boqol afartan iyo shantii waxaa faafitaanka masiibadii lagu magacdaray aafadii dambe ay dhelisay inuu burbur xoogan ku yimaado dalagii baradhada ee dalka aireland taasoo dhanka kala sababtay majaaco aad u daran oo la sheegay inay ku dhinteen dad ku dhow hal milyan malaayiin kalena ay ku barakaceen mirtii ugu cusleed ee baradhada ayaa kasoo muuqatay beer uu lahaa nin ingiriis ah oo lagu magacaabo beter galasbrok taasoo culeyskeeda miisaan ahaan uu dhammaa saddex dhibic toddoba kilogaram ama haddii aan si kale u dhigo ku dhowaad afar kilogaram oo ay ahayd mirtaasi baradhada waxaa ku jirta maado sun ah oo la yidhaahdo solaniin taasoo gaari karta herar sun ah gaar ahaan baradhada cagaaran waana xaalado dhif ah taasoo keeni karta madax xanuun shuban wareer iyo geeri si ka beddelan qaabkan waxaa dhanka kale cunsurka solaniin uu ka hortag u yahay mawaadda kiimikada ee sababta kansarka daraasaadka lagu sameeyey arrinkan ayaana muujinaya in solaniinka uu dilo laba nooc oo cayiman islamarkaana qayb ka ah kansarka dhiigga gaar ahaan markii qaab qiyaas daawo ahaan loo isticmaalo كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاري waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha aan ugu magac darnay dhegeysiga dhigaalada oo aan ku soo gudbinno kitaabka maada khasra alcaalam biinxidaadi almuslimiin waxaana aalaaba taxanahan halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo ah silsilad aan ku akhrinayno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin oo macnaheedu yahay maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii ama burburkii ku yimid muslimiinta waxaan ku guda jirnaa qaybaha hore ee fasalkii labaad ee baabka koowaad waxaana maanta xalqadeenna uga hadli doonaa siduu ahaa nidaamkii siyaasadeed iyo midkii maaliyadeed ee iiraan xilligii jaahiliga qoraaga allah u naxariistee wuxuuna leeyahay haddii aan ka hadalno hannaankii canshuuraha ee dalka iiraan iyo nidaamkii siyaasi iyo midkii maaliyadeed ee dhulkan ma ahayn mid xasiloon oo cadaalad ah in badan waxaa dhici jiray qalalaaso siyaasadeed oo ay sabab u ahayd habdhaqanka shaqaalaha dowladda iyo hawadooda iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa militari ee taagnaa qoraaga buugga lagu magacaabo iiraan cahdigii saasaaniyiinta wuxuu leeyahay kooxda minishibiyada waxay ahaayeen kuwa aan ka dhowrsan khiyaanada iyo inay boobaan hantida dadweynaha marka laga hadlayo jaangoynta canshuuraha mana ahayn lacagaha soo gala qasnada dowladda iyo kuwa ka baxa kuwa jaan go'an waxaa dhici jirtay in dagaallo qarxaan iyadoo dowladdu aanay hayn lacago ay ku qarashgarayso dagaalada taasna waxay horseedi jirtay in lasoo rogo canshuuro xaddaaf ah inta badanna waxaa la beegsanayay deegaanada galbeed ee hodanka ah gaar ahaan baabil reer iiraan kama heli jirin dowladda dhaqaale iyo mashaariic horumarineed oo sidaa u buuran waayo boqorradii soo maray iiraan ayaa dhaqankoodu wuxuu ahaa inay keedsadaan lacagaha kaashka iyo wax weliba oo qaali ah boqorkii lagu magacaabayay kasro ee labaad ayaa lacagihii uu keedsaday u soo raray oo dhigtay dhisme uu sannadkii lix boqol iyo toddobadii ka dhistay magaalada almadaa'in lacagaha uu dhismaha ku keedsadayna waxaa ka mid ahaa shan boqol iyo labaatan milyan oo midqaal oo dahab ah saddex iyo toban sanno markii uu xukunka joogayna waxaa qasnadiisa ku jiray adduun lacageed oo dhan siddeed boqol oo milyan oo midqaal oo dahab ah marka laga hadlayo farqiga ballaaran ee u dhexeeyey bulshada waxaa hodantinimo lagu tilmaamayey dad yar oo faraku-tiris ah halka inta badan dadweynuhu ay ahaayeen kuwa fuqaro ah wuxuu leeyahay qoraaga kitaabka iiraan cahdigii saasaaniyiinta mar uu ka hadlayey wakhtigii ugu barwaaqada badnaa iiraan iyo boqorkii ugu cadaaladda wanaagsanaa ee soo mara ee lagu magacaabayey kisraa anuusharwan dib u habeentii uu ku sameeyey kisraa ee la xidhiirtay nidaamka maaliyadda waxay danta ugu badan ugu jirtay nidaamka maamulka si ka duwan raaciyada caamaduna waxay xilligaas ku noolaayeen jahli iyo nolol cidhiiri ah sida ay horaanba u ahaayeen falaasifadii bisantiiniyiinta ayaana halkaasi ku soo arkay farqi ballaaran oo u dhexeeya dabaqadaha bulshada taasi waxay ku kantay niyajab iyo inay dhaleecayaan bulshada faris iyagoo leh kuwa awoodda leh ee ku nool iiraan ayaa dusha ka saaran dadka taagta daran waxayna kula dhaqmaan dulmi iyo takrifal xooggan waxaa jagooyinka dowladda la siinayey oo keliya qoysaska qaar iyo dad kale hantida iyo nasabka kuwaas oo awood ku lahaa nidaamka talada haya robert brifelt mar uu ka hadlayey nidaamka dabaqiyadda ee faris wuxuu yidhi waxaa dhaqan soo jireen ah noqday in dowlad marka ay burburayso aanay dadka dowladdaasi maamulo haynin xeelad aan ka ahayn inay horumarka iyo dhaqdhaqaaqa u diidaan sidaas darteed mujtamaca farisiyiinta xilligii burburka wuxuu ku hoos jiray nidaam dabaqaad ku dhisan qof ka mid a bulshadana ma awoodin inuu beddelo xirfaddiisa waxaana lama huraan ahayd in wiilku uu shaqo ka dhigto xirfaddii uu lahaa aabbihiis haddii aan u imaanno beeralaydii iiraan waxaa dhabarka ka jebiyey canshuurihii tirada badnaa ee lagu soo rogayay heer in badan oo ka mid ah beeralaydu ay shaqada joojiyeen ama ay kiniisadaha iska galeen iyagoo ka cararaya canshuuraha ama inay ciidan u noqdaan ummad aanay jeclayn ama mashruuc aanay xamaasad u haynin dadkana waxaa ku dhex baahay baagamudanimada burcadnimada iyo xeelado kale oo dadku ay shaqo ka dhigteen qoraaga buugga lagu magacaabo iiraan iyo cahdigii saasaaniyiinta wuxuu leeyahay beeralaydu waxay ku noolaayeen nolol liidata oo aad u fool xun oo waxay ku tiirsanaayeen dhulkooda shaqo weliba oo soo baxdana iyaga ayaa loo adeegsan jiray imian mirsilinius oo ah taariikhyahan wuxuu leeyahay beeralaydaasi tabaalaysnaa waxay daba socon jireen ciidamada waxaadna moodaa inay ahaayeen dad noloshooda lagu xukumay inay weligood addoommo ahaadaan mana heli jirin mushaar iyo kaalmo toona xidhiirka beeralayda iyo milkiilayaasha ka dhexeeyana waxa uu la mid ahaa xidhiirka ka dhexeeya sayidka iyo addoonkiisa halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaa inoo ballanaa xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno in shaa allah sidaas iyo nabadgelyo waassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuh
الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها